rababa lixaad leh uu ka da-ay jamhuuriyadda jabuuti ayaa sababay dhimashada siddeed qof oo toddoba ka mid ahi ay askar yihiin haddaba si aanu wax uga ogaano faahfaahinta ku saabsan khasaaraha ka dhashay robabkaasi ayaa xuseen barre oo istuudiyaha igu weheliya waxa uu qadka taleefonka kula xiriiray cumar cali oo ah saxafi ka tirsan idaacadda iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti
runtii sabab lixaadsoon ayaa ka da-ay afartii subaxnimo ilaa iyo sagaalkii subaxnimadii roobabkaasi waxay ahaayeen roobab mahiigaana mahaantii oo biyo badan markaa dexaha ayaa inta badanka fasaxa waktiyada caynkaas roobabka mahiigaanka ay ay da-aan waxaa khasaaraha haddii ay geysteen run ahaantii wuu iska balaanaya xag baabuur military ayaa ugu weyn khasaaraha ay geysteen roobabkaasi meel ku dhow shabeelley oo udhexaysa holhol iyo jabuuti ayuu baabuur rag military has ayaa halkaasi daaska uu ku qaaday waxaa imika la sheegayaa toddoba dhimashaha sideedna waa la leeyahay kow iyo toban dhaawac ayay yihiin xagga magaalo madaxda biyuhu run ahaantii aada ayuu u saameeyeen magaalada laakiin wax dhimasho ah qof ayaa la sheegayaa oo dixda xumbuli ayay sheegeen ciidamadan degdemiska ama gurmadka deg deg aha maanta waxaa socday biyihii xaafadaha dhex joogay siiba xaafada kaarteyseed ama jaqabuluq loo yaqaano ayay ciidamada protection civiilka iyo gurmadka deg dega ahaa ay ka dhorayeen marka khasaaro waa intaas weeyaan xuseen waa tahay bal waxaad iga warantaa dugsiyada iyo isku socodkii magaalada siduu yahay iyo goobaha ganacsigu iminka maanta socodka baabuurada gaadiidka dadku ay adeegsadaan waa iska socday laakiin shalay magaalada belbela iyo jabuuti way kala goodeen meel kaabada agteeda ahaa ayay biyu aad ay moogtay kaabadii ay ka fataheen ama dhinac ay ka mareen markaas waxay keentay inuu gaadiidku kala go-o markaa shalay u kala gonaa laakiin maanta nolosha caadi ayay iska noqotay oo in walo ay dugsiyada waxbarasho aynan weli maanta aynan shaqayneyn oo dayactir iyo meelaha qaarkood caruurta ay ku ciyaaraan biyayowgii ay joogaan oo laga dhuray waxaa laakiin nolosha caadigii ayay iskaga soo noqotay ma markii ugu horreysay ba ay jamhuuriyadda jabuuti roobab caynkan oo kale ay ka da-aan may way soo marsay waktiyo badan run ahaantii oo biyuhu ay da-ayeen ama roobab noocan oo kaleeta aha ay ay dhacaan laakiin waxaa laga sameeyey dixda xubul ayaa inta badanka soo fatihi jirtay soo geli jirtay xaafadaha markaa tii deer weyn ayaa looga sameeya oo protection aha sidaa awgeedna khasaaruhu run ahaantii inta aad bu uga weynaan lahaa haddii aanan la sameyn bahashaasi oo badbaadisay magaalo madaxda waayahay adeega korontada iyo biyaha ma ma socdaan oo ma shaqaynayaan
taasina way jirtaayo biyahaas waxay soo maraan meelaha daadadkaas waxay aada u saameeyaan meelaha biyaha looga soo saaro magaalo madaxda laakiin waa iska sahaalo weyaan iyadoo qudheeda waxaa badbaadisay diiga protectionka loo sameynayo adeega korontaduna caadi ayuu iska yahay kaasi waxa uu ahaa cumar cali oo ah saxafi ka tirsan idaacadda iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti oo qadka taleefonka ugu warramayay xuseen barre aadan oo istuudiyaha igu heliya ugana warramayay robab lixaadle oo ka da-ay jamhuuriyadda jabuuti oo ay ku dhinteen siddeed qof oo toddobo ay askar tahay